أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee diiradda jimcaha barnaamij aan ku falanqayno siyaasadda arrimaha taabanaya nolosheenna sida deegaanka dhaqaalaha waxbarashada iyo horumarka guud ee bulshada soomaaliyeed barnaamijka maanta waxa uu si gaar ah diiradda u saarayaa roobka xagaaga iyo muhiimaddiisa iyo sida dadka soomaaliyeed gaar ahaan beeralayda uga faa'iidaysan karaan roobkan si wax ku ool ah waxaana la jooga oo barnaamijka nagala qaybgalaya idriis maxamed nuur oo ah beeralay khibrad u leh beeraha cabdirasaaq ibraahim cabdi oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha beeraha iyo injineer xuseen owgaab oo ah nin ku takhasusay maaraynta biyaha iyo nidaamyada waraabka waxaan rajaynaynaa in barnaamijkan uu noqdo mid faa'iido leh oo wacyigelin iyo dhiirigelin u ah beeralayda gaar ahaan xilligan muhiimka ah waa mar kale iyo diiradda jimcaha
لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudageli doonnaa barnaamijka diiradda jimcaha soomaaliya waa dal ku tiirsan xoolo dhaqashada iyo beeralayda soomaaliya wakhtiga la filayay inuu noqdo xilli roobaadka xagaaga ayaa hadda la gudagalay meelo badan ayaa waxaa ka da'ay roobab xooggan oo dadkii iyo dunyadii ay si weyn ugu diirsadeen waxaana soo muuqatay rajo cusub oo la xidhiirta nolosha miyiga iyo wax soo saarka beeraha roobkan ayuu allahna siiyey xilli roobka guga uu ahaa mid aad u yar meelaha badankoodana aysan helin wax roob ah dalagyadii beeralaydu ay beereen intii lagu guda jiray gugah ayaa wajahay halis biyo la'aan ah waxaana muuqatay in ay u baahan yihiin roob dheeraad ah si aysan u baabi'in beeralayda ayaa ka walaacsanaa inay ku khasaaraan beeraha ay maalgeliyeen haddii ay baaqan lahaayeen roobabka xagaaga inkasta oo roobka xagaaga uu ka yaryar yahay xeryada kale sida guga iyo dayrta ah sida aynu inta badan kaga barannay haddana waxa uu leeyahay fursado badan oo haddii si wanaagsan loo maareeyo oo loo beero wax badan oo horumar ah la gaari karo isbeddelada cimilada ayaana keenaya in xaaladaha hawada ay noqdaan kuwo aan caadi ahayn waxaana xeryada qaar isbeddelaya wakhtiyadii la bartay roobabka inay da'aan intaas aan kaga gudubno warbixinta waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka nagala qaybgalaysa ugu horeyn dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
intaasi kadib een, barnaamijka ayaan toos u gudageli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ku hormarayaa injineer xuseen oo gaab injineere een, ugu horeyn waa maxay roobka xagaaga sidee ayuuna uga duwan yahay roobabka kale sida guga iyo dayrta ee ka da'a gudaha dalkeena بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم اهدنا سبحانه وتعالى roobka xagaaga wuxuu roobyada kala aga duwan yahay hadduu aarmo roobka xagaaga waxa waaye wuxuu ka fiican yahay roobka gu'a ama deerta hadduu ilaahay aaran nooga dhigo Een, roobkii gu'a noo da-ay iyo roobkan xagaaga hadda dadkii beeralayda ahaa waxay niyadooda soo noqotay xagaaga markuu bilowday oo una da-ayo haddana nagu sii socdo markii gu-u u da-ay dadka in badanba roobkii gu ma laga faa'iidaysan ama roob weynoo la yaqaano gu di'i jira nooma di'in Een, xagaagan laakiin waa ma- maba kala qaadayoba alxamdulilaah beeralaydii iyo xoololaydii waxay aad iyo aad maanta ugu faraxsan yihiin roobka noo da-ayo ilaahay subxaana wa tacaala asagaa maanta xaaladeenna og waxa noo roon iyo waxa noo daran annaga ma naqaano maslaxadeenna ma naqaano mufsidkeenna ma naqaano laakiin roobkan hadda noo da-ayo waa roob maslaxadeenna ah saan hadda arkeyno ilaahay subxaana wa tacaala asaan uga mahadnayna subxaana wa tacaala beeraleyda maanta joogto oo t- diyaar garoowday oo beerahooda mar hore u fashay yaan beystay abuurtay kuwa kuwana abuur u sugaaya maanta waxa farxadooda caadi maaha hadday u farxsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaa dalaga aan hadda abuurayn inuu noo noqdo dawlad dalag aan ku barwaaqowno oo dad iyo duunyoba ilaahay subxaana wa tacaala ugu intifaacaan insha allahu tacaala waayahay injineer owgaab aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa in idriis maxamed goorma ayuu sida caadiga ah u bilowdaa roobka xagaaga ee soomaaliya ka da-a insha allahu tacaala alxamdu lilaah suma alxamdu lilah ilaaha ku mahadsan nimcadan kheyrka badan oo ilaahana haleeshiyey macdama aan maaragtay aan taagannahay xiiladeeda roobka goortuu bilowda waxa waaye horta sideedaba cimiladan waxay u kala baxdaa ama sanadka uu kala baxaa afar qeybood waa gu xagaad dayr iyo jiilaal deyrta ayagoo wuxuu u dhexeeyaa guga markuu yaro daahana wuxuu ku xigsadaa inta badan marka lays qabto guga iyo anaqaadka ka bixitaanka tacabka markaasuu zaa'id yahay waana inoo muuqataa hadda xilliga aan hadda ku jirno xitaa waxaaba sahlaan la ama loo baabacdhigi layahay falidii beerta intaasoo nimco ilaah nagu nimceeya allah iska leh maxaa u sabab ah marka in laga gaari waayo falitaanka beeraha waxaa u sabab ah xilligaa horta een, hadda sanadka aan ku jirno markaan warbixin kaa siiyo maxadow ilaahay nimcadiisa waayo waxaan ku talagalnay in gugii aan beeranno sidii la filayena dee beerihii laba nooc ay kala yihiin labada nooc hadee beeraha sikaanyada aan wobi u dhoweyn iyo meelaha hadda biyaha ku fataho xoogaa yara dhishigyaha u eg tacabka waa la bilaabay beerihii sahalka ahaa ee aan riyaambada ka baxsanay xilligan hadduu ilaahay ahaan lahayn waxaa dhici lahayd in dad badan nooc kale ay isu dhigaan qalbigana uu dhinac kale u dido nimcadaas ilaahay xaggiisa ka timid waa nimco ilaahay nagu barwaaqeeyo anna waxa maanu ogin bini aadam baan iska nahay tawakal baan nahay qalbigeenna aan maaragtay la- ladaalacana wax badan baa jiro marka ilaahayaan maaragtay sabcahooda in ku kalsoon iimaanka ilaaha geliyey iyo inta kale waxaan u heliyey duunyadii marka kala joogsi ma leh waa imtixaan hadday badatana waan alxamdu lilaah ilaaha naga yareen karo waa tacbaan sugayna rajadeynana aaday u fiican tahay markay badatay hadda ma dhahayno quusiyaan taagannahay aad baad u mahadsantahay idriis maxamed waan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa in cabdirasaaq ibraahim gobolladee ayuu roobka xagaagu si fiican uga da-aa sanad kasta marka loo eego gudaha dalka soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يعني إن بدن أم هذينا الله صنم على نسوه قارسي إلهي أدان كشكرنا ونوزيادنا يا بل سأدان كفرنا إلهي عذابتي سوامد آد وحانم بدن allahu jala wacalaa isagoo shukriga ka hadlaya wuxuu yidhi lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid insha allah su-aashii aad i weydiisan usoo laabanayaa Ee, roobabka xagaaga horta ee, wuxuu in badan ka da-aa gobolka hadda annaga aan joogno oo gobolka jubbada hoose balse annaga roobabka gu- guga ilaahay amarkiis gooni weeye laakiin in badan waa nagu yaryahay marka insha allah gobolkeena jubbada hoose iyo gobolka shabeellada hoose iyo dhammaan gobolada xeebahu u badan yahay roobabka xagaagana annaga gobolkeena alxamdulilah si wanaagsan ayuu noogu da-ay haddana waa ku dhex jirnaa waa lagu tashtaa gobolka gobolkan waaba lagu tashtaabo balse ee, sida gobolada kale markuu roobabka guga ka soo daa annaga xagaagaanba ku tashan jirnay balse hadda waxaadba moodaaba xagaaga hadda nagu da-aya gugaba waa ka xoog badaysa guga meelaha kale ka da-ay xagaagana noogu xoog badan rajadana aad bay usoo noqotay beeraleyda qaaraaba iskaga tagay markii oo xe- guga uu nagu yaraaday oo kismaayo iyo meelo kenya kala galay markuu xagaagi iyo xaaladda ay maqleenna dalkooda ay kusoo noqdeen beerihiina aad bay barwaaqo u yihiin masaarku shafaan dhahnaa galleyda barwaaqada taalla awgeeda qarankeeda aad buu ugu weynyahay xilliyada fooda ama shaaruftay hadda taagan yihiin habuuqiina mar dhowaaba soo dhow yahay bishan aarafo markay dhammaato habuuqiyaaba toos u bilaabana insha allah ilaahay baan ku mahadinaynaa nimcadaas waaya cabdirasaaq ibraahim beeraha ka waran xaaladda ay ku sugnaayeen inta aana roobka xagaaga uu noo bilaaban meelaha qaar waxaa la ii sheegayaa in dalagu uu gubanayay beeraleyda qaarkood quus ay joogeen bal qiimeen ku samay sidee bay xaaladdu ahayd Ee, intaanan dad kale ka warramay anigaa nafteyda ka bilaabay beeraleeyaan ahay aniga beer weyn oo seendaan leeyahay iyo beero kaloo sakaanya ah Ee, aniga naftirkayga beerihii waa xoogaho guuga markuu nagu yaraaday waa ka raja dhigay asagoo fasalka igu yaal ilaahay naxariistiisa lagama quusan laakiin binu aadan baan nahay haddana niyaddayda boqolkiiba boqol weey balse hataa beeraleyda qaar waxay ii sheegeen makiinadaha saliidda oo sisinta dadka qaarkooda in deemanka markii hore oo roobka uu yaraa loogu diidayay balse hadda xagaagii markuu noo aarmay nin walba maxaa diinaad u baahan tahay in la leeyahay rajadaas ayaa noo soo laabatay boqolkiiba boqol alxamdulilah suma alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadinayna arrintaas oo ganacsatada waxay aaminsan yihiin in dadka haddii ay dayn siiyaan si gaar ah beeraleyda inay ka heli doonaan way aaminsan yihiin boqolkiiba boqol markii hore iskaba dhaaf hadda waqtigan la taagan yahay rajo aad iyo aad baa u muuqataa waana wax sawir muuqda su-aal ka dhan lala yidhi waxyaabo muuqda weeye hadday sisin noqon lahayd iyo hadday galley noqon lahayd iyo dalagyada hooseba hadduu noqon lahaa ninkii muus uu taagan yahay muuskii waraab umaba baahna shidaalkii waa ka nasanna alxamdulilah ninkii labaatan litir halkii markuu waraabi jire ugu yaraan hal bil wax shidaala lama soo iibsan ilaahay baa na waraabiye waayahay aad baad umasan tahay n waan kugu soo laabanayaa n cabdirasaaq ibraahim n waxaan siinayaa injineer xuseen owgaab injineer n xiliyada n fasalada soomaaliya meelaha qaarkood kaabiga ayay isku hayaan hadda n guwa xagaaga ayaa ku xigsaday oo dadka qaarna ma kala garanayaan in gu lagu jiro amaba gu laga baxay xagaa la galay sababo ku aadan markay nimcooyinka isbiirsadaan amaba ay isku soo dhowaadaan maxaa lagu gartaa in roobku uu yahay xili roobaadka xagaaga bal tafaasiil naga sii alxamdulilah horta barwaaqo iyo bashbash waxay ka yimaadaan allaha raxmaanka xaggiisa allah subxaanau wa tacaala wuxuu noo barakeeyaa roobka gu-ah mararka qaarkooda mararna gu-ii lagu xisaabtamaayey waxaa ka ficnaado xagaaga xagaana waxaa xigo deerta sidaas oo kale marba ilaahay subxaana wa tacaala marna waa israacsiyaa kulligood waa wada aarmaan marna mid ba aarmo had ilaa saan u dareeman sanadkan aan joogno aan dareemayno xagaaga ayaa noo aarmay xagaaga maanta beeraha ama beerale ama nin beer leh maanta xagaaga da-ayo waxawaay fursada u tahay fursad uu kaga faa'iidaysto dadka marka xagaagan hadda xagaaga waxay ku saabtami jireen inay beertaan dalagyada khafiifka ah laakiin xagaagan waxa waaye waa xagaag galeeyeed waaye roob biyo fiican leh ay xagaag biyo fiican leh ayaa noo da-aya xagaaga hadda mar biyo fiican leeyahay waxawaay dalagyada culus ala beertaa sida galeyda iyo ala beertaa ama masagada iyo ala beertaa marka haddii oo deerta la gaarona waxa waaye sisnaa leh deerta waxaa keenayo biyaha roobka oo bada bata mar kastoo biyaha badan yahay waxaa iska leh galey ayaa iska leh galeyda biyaha badan ayay ku aarantaa halkii lun ama halkii oo sabuul ama halkii galey waxaa arkaysaa oo lix xabo ama todoba xabo ama saddex xabo meesha ugu yar ama laba xabo oo mataanaha dhalayo taasna ilaahay xaggiisaay ka imaadaanoo waa markii ilaahay subxaan raxmadiisa uu noo waasiciyo marka ummadda beeraleyda waxaan leeyahay maalin walba malab lama lama cuno maanta waxaan haysnaa malab ha laga faa'iidaysto meel walboo laga joogo beeraha ama xeebaha ahaadeen ama beeraha mareyda ahaadeen ama beeraha gadaal wabiga xaggiisa jira ha ahaadeen ha laga faa'iidaysto maalin walba malabka lama cuno malabka mar mar ayaa la aroortaa ama la cunaa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga siiyo wax kheyr qaba oo ku barwaaqowdho waxay yidhaahdeen nin beerfash ma baryo weligiisna ma baahoodo macnaheedu waxa waaye ninka hadduu mar tacbado xabad galey dhulku ridaa ilaahay wuxuu ugu bedelaa sublan hal sabuul ayaa loogu bedelaa xabad galey kurida dhulka sabuul aa loogu bedelaa sabuulka maxaa ku yaalo boqol xabad ayaa ku yaalo ama laba sabuul ama saddex sabuul toddoba sabuul ayaa aniga inaa soo saar waa lay sheekay aqdheen aniga laftigeyga aa inaa soo saare hal lun oo todoba sabuul ii saare oo beerta dhan israacday alxamdulilah marka ummadda waxaa loo waxaan rabaa beerta markii la tacbahay ilaahay loo tala saartaa waxa waaye alxamdulilah ilaah noo badanayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaalida muslimiin meel walbay joogaan ha laga faa'iidaysto roobkan layskama keenin waxaa loo keenay in ummaddan ay ku noolaato oo xoolihii ku noolaadaan oo dalkii uu ku barwaaqoobo marka meel kale aan wax laga raadinin dad waxaa jiro wiilkeega waa dhoofinaa gabadheyda waa dhoofinaa tahriig waan gelinaa wax laguma jeedo fursadda maanta taagan waa mid laga faa'iidaysto laga faa'iidaysta leh horta tiirsanaanta waa wuxuu ilaahay subxaanta wax naga siiyo waay aa lagu tiirsanaan karaa laakiin roobka hadda quwanaayo waa roob maanta u dhigma roob gu-eed oo kale u dhigma waay magaalada hadda aniga aan joogo haween kasta waa nuugdaa maal kasta waa nuugdaa roob dhibco leh oo xoog badan waay waan waan xagaayna waa ku sheegaynaa waan roob gueed oo kale asuda ah marka waxa waaye waa maalintii oo maanta la maalan lahay dhulka oo wax laga soo saaran lahaa haddii ilaah idmo biyahan saan u badan oo kale laba dalag ah iska leh imaa geley imaa sisin weli waxaan xoogi saarnaa geleyda sababtoo biyahan qubanaayo biyo yar ma aha biyahan waxaa loogu faa'iidaysan karaa in maanta geley la tacbo sisinta hanoo dambayso deertana hana gaarsiido ilaa idmo waxaan siinayaa in uh, idris maxamed in uh, idris in uh, maxaa idinku si gaar ah xilligan oo kale in xilliga xagaaga oo roob fiican uu noo da-ayo maxaa la beeraa oo dalagyada beeraha injineerka hadda waxa uu carabka ku dhuftay in geleyda la beero dhankiinoo kale ka waran maxaa beertaan insha allahu tacaala aada u mahadsan injineerka de nimcada alle lagama reysto nimcada ilaahana siistay dalaga ugu horeeya oo hadda maalabka ah sida hadda jubbooyinka markaan joogno ama jubbada hoose ama jubbada dhexe waxaa loo badan yahay geleyda waxayna bixi iyadoo wax kale lagu bacrimin iyadoo daawo badan lagu bixin waayo roobkaa wata nafaqo badan waxaa ku xiga oo la beeran karaa digirta wayna hadda beeran tahay waxaa ku sii xiga sisinta sisinta qaarkeeda waxay ka baxdaa dhulka xoogaa beero maaragtay boorowga ah ama dhulka biyaha ay maaragtay ka didaan dadka qaarkii waa yaqaaniinoo waxay u baxaan markaas sisinta inay u baxda la rabo kuleylkay ku baxdaa iyada badanaabo roob badan ma wartabo marka sisinta saasaa loo beeraa dhulka qaarkiisa ayayna ka baxdaa sida hadda aan qaalibka aan u wada joogno hadda aan u dhannahay waxaa beeran waa galley kama reebin digirta ay sisinta cimiladana hadda waaba la sheego badda dhafkeeda waxaanay u badan tahay cimilo ahaana ilaah noo simo waa deeq rabbi intaasaan ka dhihilaa maaragtay dalaga hadda noo yaallo waayahay in uh, maxay yihiin caqabadaha beeraleydu ay kala kulmaan xilligan oo kale caqabadaha soo wajihi karo maxaad noogu sheegi kartaa idrisow insha allahu tacaala horta waxaan leenahay allaan u tala saaraynaa wixii caqabada marka eh, beeraleyda xilligan oo kale dad baa maaragtay waxyaalo badan iskala yimaada marba hadduu dalaga iska soo baxo bixitaanka haddaan ka hadlayno laba qa- laba qeybaan u qaadaynaa dalaga soo bixiisa iyo tarankiisa iyo meeshii uu gaari lahaa iyo xilliga la jari lahaa waxyaala geliyada waxaa ku yimaada haddiiba aanan badnayn wax yar oo cudur yar yar iska ah dee taa hadda waa laga gudbi karaa oo roobkaa dhaqahaya haddiiba aan roobka haysan oon kala go' lahayn hadda waad u jeedaayo adin firkaaga indhaha kuu maclin ah roobka aada u da-ayaa waa mid laga bixilaya guryaha qaarkooda hadda intaas waxaa sii dheer roobka waanu goosgoos waana isa saaran yahay sida walaalaha iga horeeya ay sheegeen ama walaalka injineerku uu sheegay ilaa hadda soomaaliya o dhan wuu haystaa nimco ilaahay uu ku nimcaysto waa laakiin caqabado badan oo hadda noo muuqda ma leh cuduradana hadda way dhaqmahayaan wax badan ay u baahan yihiin ma leh aad baad umadsan tahay waxaan siinayaa in cabdirasaaq ibraahim beeraha ku baxa roobka amaba waraabka webiga nacfi ahaan ka waran haddii cuduro la yidhaahdo haddii bixitaanka beeraha la yidhaahdo yaa labadaba ku habboon bismi illah alxamdulilah waa mahadsan tahay maxamed daahir su-aal aad iyo aad u wanaagsan ay weydiisay beeraha ku baxa waraabka iyo kuwa eh, ku baxa roobka kuwa roobka ku baxa boqolkiiba boqol wanaagsan xagga caafimaadka iyo xagga macnaha dalagga tiradiisaba beerta waraabka oo kale hadda me- haddii oo maxaa la yidhaahdaa tiradeeda is- isku tiro ay yihiin midda waraabka iyo midda kale oo macnaha roobka eh, tan haddii boqol loor hadduu ilaahay ilaahay inuu ka keena laga yaabaa tiradeeda iyo caafimaadkeeda awgeeda laakiin middan macnaha maxaa la yidhaahdaa waraabka ah badi maxaa la yidhaahdaa xanuuno badan iyo dalagii oo yaraada waxyaabo badana qabsada laakiin roobkan roob samaa'i waay ilaahay subxaanahu watacaala samada noogu keenay caafimaad iyo kheyr badan ayuu wataa midka waraabka boqolkiiba boqol wanaagsan qarashaad haddii la dhaha ka waran xagga xagga qarashka ah beerta waraabka ah iyo beerta roobka ah beerta waraabka qarash badan maxaa maxaa ka mid a waxyaabaha ku baxa waxyaabaha ku baxa waxaa ka mid ah awalan waxaad murugsanaysaa matoorkii matoorka inuu hallaysayaa laga yaabaa qalab ayuu u baahanya qarash wey kanaalka berinjabaalihood u habaynayso ee koontara kanaalada gudahood u habaynayso qofka kuu waraabinaya adiga keliya kuma filid ilaad shaqaalo keensato waa lacag iyo joornaatiga ku baxaysa ee qarashkiisa noocaas weeye shidaal baa la rabaa waxyaabo badanaa la rabaa sunaa la rabaa cuduradana ee cudurka macnaha ee xagga fasalka roobka iyo midka waraabka midka waraab- waraabka cudur badan roobka laakiin caafimaad iyo iyo rajo wanaagsan ayuu leeyahay fasalkiisana badi si fiyoobiya lagu goostaa diyaargarow ma jira marka oo beeraleyda ay u diyaargaroobeen si gaar ah jubbada hoose oo aad ka mid tahay beeraleyda beeraleyda haa jubbada hoose aad iyo aad markii guga uu bilowday si wanaagsan ayaan ugu diyaargarownay beerihii duur ay ahaayeen makiinaan ku falnay Ee, maxaa la yidhaahda waa la diyaariyey beertii iyadoo diyaarsanaa roobkii gugi uu nagu bilowday markii guga uu nagu bilaabanayay si carcar ayuu ku bilowday marka xoogahoo gadaala wax yar roob yaraan uu ka bilowday roobka eh, guga markii hore roob wanaagsan ugu horeyntii ayaa noo daay ugu dambeyntiina roobkii waa yaraaday alxamdulilah xagaagii hadda noo soo aarmay diyaargarowgii loo diyaargaroobay laguma khasaarino waa lagu faa'iiday cabdisaaq ibraahim waan kugu soo laabanaya aad baad umaadsantahay waxaan siinayaa injineer xuseen owgaab injineere en ah, sida hadda muuqata in roobka xagaaga noo da-aya aad buu u badan yahay meelaha qaarna biyo baa fariisanaya ka khibradaada adigoo adeegsanaya injineere en ah, beeralaydu ka waran ma kaydsan karaan biyaha roobka si ay uga faa'iidaystaan waqti kale horta shay walba wuxuu u baahan yahay in lagu talagalo ku talagal dhan loo yeesho waxaadan ku talagno keeskuuga maadan makuu kaydsan karaan hadda hadduu ilaahay subxaana wa tacaala oo bilahan saas roob ku wado dadka waa qodan karaan meel weyn oo biyaha ay maanta gashaan oo ay si tartiib macnaha biyaha hadduu roobka duu kala go-o ay meesha u isticmaalaan uu soo waraabsadaan geleydooda ama ama beer beertooda waa yeeli karaan laakiin mar walba waxaan ku tali lahaa nin walbo beer tacbanayo inuu ku talagalo biyahaas soo oo ilaahi subxana wataala samada uu ka keenayo beertaada haddii aad ku waraabsato meel ay kuu fariistaan inay kuu jiraan sababta hadduu roobka kala go-o si aad meeshatu isticmaashto ugu waraabsato beertaadii in lagu talagalo in la noqdo dad beeraley toos in la noqdo dad beeraha ka macsiyas inaana noqon beeraley toos waxa waaye wax kasto caqabad oo ka imaan karo waa ku fikira ninka beeraleyda ah haddii beertaadii oo maanta waxaa jiro cayayaan baa jiro oo marar qaarkood oo ummadda si kelis ugu imaado waa inay ku aalnaataa sunti loogu talagalay hadda cayaankaas qalaa dareed isla markii sunta aad la dhacdo aad iskaga buufiso cayaxa iyo wax la mid ah ayaa marmar imaado marka waxaana wax walba oo aad shaqa- shaqada aa qabanayso wax kastoo liidi ku ah inaad hortagiis aad haysato aad u diyaar garowdo marka hadda ilaahi aan ka baryna inuu ilaahi noo nuu keenin ayax iyo wax lamid ah beerihii oo maanta xagaagan maanta tacabkoodu ay la joo- la- la- ku tacbanayaanna ilaahi ha noo soo wada badbaajisay u dhan yihiin ummadina ha ku talagaleen inay beertu ay u baahan tahay horena in laga ilaalisho gadaalna laga ilaalisho insha allahu tacaala waayahay injineer owgaab en ah, beeraha wax badan waa ka taqaanaa en ah, waxyaabaha iminka beeralaydu ay aad kaga cawdaan sunta beeraha ayaa ka mid ah oo lagu jahawareersan yahay qolo kastana en ah, waxa ay u aragto ayay beeraheeda u isticmaashaa ka waran marka hore en ah, sidee looga maarmi karaa baad is leedahay suntan tirada badan ee beeraha lala daba joogo haddii ahaan lahaayeen qudaarta badarka maxaa adiga khibrad ahaan ku talinaysaa bismillah sunta horta way fara badan tahay saad sheegto waay marka aqoon oo u baahan tahay sunta aad beertaas ku buufinaysa aad aqoon u lahayn waxaa dhacaysa inaad beertii disho adiga aad disho sababtoo ah geedkan soo koraya wax koriyi u baahan yahay wax oo hoos u dhig uma baahna haddii geedkii soo korayay adiga sun oo aad ku buufisato hoos u dhigto ama aad ku burburiso isla markii caleentii way caddaanay geedkii waa dhimana waa u dhamaanay ama dib buu dhacaa marka waxaa loo baahanya aqoonteed inay jirto beeraley walbo meel kastoo joogaan waxaa aada u fiican inay kala tashadaan shaqadooda beerta qof aqoonteeda leh haddii aadaan helin qof aqoonta leh oo adiga le aad xabadkaaga saarato beerta waxaa laga yaabaa khasaaraha adiga inaad usoo iibiso beerta aad u keento waxaa loo baahan yahay marka cayaano way noocyo badan yihiin oo beerdilka way noocyo badan yihiin nooc walba wixii lagu dili lahaa inaad haysato suntiis inaad haysato aa loo baahan yahay infaqna waa jirta wax lagu nafaqeeya beeraha lagu nafaqeeya waa jiraan wax lagu nafaqeeya beeraha naftirkooda in oo xisaab loogu shubo xisaab la-aan hadaad ku shubto dhibaatad keeni waxaa la rabaa kuulaay ay dhahaan sunto kuulaay la dhaho oo cayayaanka aad u disho haddii xilidan oo kale oo oo aad dareento kuulaayda hadaad ku buufiso kuulaayda waxaa loo isticmaali jira seendooyinka mooska oo ama la- laga tacabjir loo isticmaali jiray waxay dishaa ama ka hor imaataa cayayaanada oo geedkaas dhulka dhigaayo dilaayo ay ka hor imaada waana nafaqo waa nafaqo geed oo timaar nafaqada ugu fiican waaye kuulaayda kuwa kalaa jiro ee laakiin sunta way kala awood badan tahay way kala taya fiican tahay kuwa uu tayaha badan kuwa la buufiyo ama kuwa oo galiyada dhulka lala dhigo kuwaas dhab ina la- la barto aqoon loo lahaada aad u fiican haddaad aqoon lahaynad suuqa aad sun soo gadato iskaga buufiso meeshaad faa'iida ka sugayso waxaa laga yaabaa khasaara meesha ka keento aad aad ka aruuriso marka waxaan ku talin lahaa in qolo walba meeshay degan tahay haddaad aqoonteeda lahayn nin aqoon leh inaad u tagtaan oo aad maanta hadaa lacag ku bixisaan saad makiinada lacag looga bixinaayo ninka aqoonta leh oo zaraacada aqoonteeda lehna oo jaamacada ugu soo baxay inaad keensataan talaka weydiisaan sunta lagu dilay cayayaan noocaasaan aragnay qaabkaasaan rabnaa inaad kala tashataan si aad u heshaan talab fiican oo maanta ood ilaahay subxaana wa tacaala oo idinkaga qabto waxa idin soo weerarayo cayaan noocyadiis kala duwan aad baad umaasan tahay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan sida looga faa'iidaysan karo roobka xagaaga oo ka da'aya meelo badan oo gudaha dalka ah waxaan siinayaa idriis maxamed idriis en beeraleyda soomaaliyeed markaad qiimeyn ku samaysid muddo baad ku jirtay beeraha sida aan igu maq- sida igu maqaalaa si gaar ah gobolkan wax soo saarka markaad qiimeyn ku samaysid en xilligan maxaa ku tilmaami kartaa ma dib u dhac baa jira ma horumar baa jira insha allahu tacaala horta barnaamijka hadda aad u weydiisay dee waxaan ku xisaabtamayna waa wax alla xaggiisa jira horta marka hore inaan u tala saarano dalaga hadda soo go-ayana haddee saddex qeybood buu u kala bixi karaa in badan beeraha waa isdaba saaran yihiin kana hadda ugu horeeya soo go-i karo een, kana badbaaday biyaha badan waa galleyda sisinta qaarkeed way soo raacdaa waxaana heli karnaa gobol ahaan jubbada hoose inaan helno tayo filano oo maaragtay ilaahay nimcadiisa ah oo geley ah sisinna way soo raaci doontaa waxaa ku sii xigo beeraha in laga bixinoo tacabku isdul saaran yahay sida hadda la sii raaci hayo beeraha qaarkooda xagaa markuu kala baxana tacabku waa isdabajoog lagama hareeyo sidaasaan barwaaqo aan ku haysannaa wax badan oo caqabado hadda aan filahayo ku imaan karna male waana wax anaga aan ilaahay xaggiisa ugu tashanay nana sugaya marka dalagaas isaga ah wuxuu wuxuu leeyahay tayo fara badan sida hadda beerta haddii ay ahayd laba darab saddex darab ama ektara haday yihiin inay maaragtay isqabsi badan ugu dhaco galeydina taran bale ay yeeltay ninkana uu ku kalsoonaado markaa wuxuu tabcay kuna xisaabtamo inta aaga soo go'i karta asoo ilaahay tala saaranayo marka dalaga saas isu qabanhayaa wax badanna waa laga filaa insha allahu tacaala markaan annaga ka fiirino markii guga uu xoogaa kala go'ay dad badanaa iska quursaday ila nimcada alla lagama quursadee dadka hadee dad maaragtay beyadana waxaa loo joogaa ama nabadoon ah ama suldaan ah ama wax kasta aha waabada beeraley ninaan beeraha ku tiirsaneen male mashaariic kale oo hadda aan maaragtay filaynaa ayaa iska yar ilaah xaggiisaan ka sugaynaa suma muslimiintaan ka sugaynaa marka dalaga hadda noo soo go-ahaya dadka markay soo noqdeen oo hadda ay maaragtay fahmeen in beerihii iyo nimcada ay isdul saaran tahay waa midaan filayno inuu maaragtay nagu filan yahay nagana badan yahay wax badan inuu soo go-aan go-aan maaragtay aad u jecelnahay hadduu ilaah idmo aad baad umaasan tahay En, cabdirasaaq ibraahim wax caqabada ah beeraleyda dhanka qalabka ka haysta oo kale amaba en, suuqgeynta oo kale ma jirtaa haddii badar badan la helo oo beeruhu ay si wanaagsan noogu baxaan sanadkan maxaa is leedahay caqabadaha lala kulmi kara maxay yihiin بسم الله الحمد لله ee su-aal wanaagsan ayaad i weydiisay Ee, hadda xagaagiyo noo aarmay oo gugana uu ka horreeyey maadaama fasalka hadda noo taagan galley ay u badan tahay caqabadaheenna waxaa ugu horeeyo ee, ileen galleydani galley oo gacan lagu karaya ma aha makiinadaha galley finjilka wadanka waa ku yaryihiin Ee, makiinadahaas in ay soo bataan oo si galleydii macnaha dadka ay ugu fududaato Ee, waxaa kaloo macnaha caqabado hadda na haasta keed male dadkii fasalka noo baxa maadaama abaaro badan iyo waxyaabo aan soo marnay fasalkaas in keed loo helo sida fuusooyinka oo kale iyo iyo dhagaxa wax lagu keediyo kale ninkii samaysan karoo kale Ee, keed dadkaas inay noo soo bataan hadduu ilaah yidhahdo fasalka sanadkan waa fasal aad iyo aad u badan in aan ka faa'iidaysan saasaan u- ilaahay xaggiisa ka rajaynaynaa insha allah cimri lagu cuno iyo caafimaad ilaahay hana siiyo hadda asagoon soo gu-inaaba nala weydinaya galeydi oo meelo badana naga soo wacaya hadda dadka qaar waxaaba laleeyahay galeydi iyadoo hataa weli guri aan noqonin lacag ma kuu hormariyaa laleeyahay meelo badan naga soo wacaya suuqa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxaan rajaynaynaa galeydi ama fasalka marka hore meelo kale aan u dhoofin jirna annagoo fadhigeen in loogu imaado laga iibsado insha allah waaya shakhsiyan su-aal en beeraleyda ka waran wax soo saarkooda maxaa ku tilmaami kartaa adigu maxaa kuu muuqanaya markaad fiirisid en waayihii ugu dambeeyey maamulka islaamiga kadib dhanka beeraha dadku sidee bay ku yihiin adduunka en qolo kasta kooxda ama wadanka ay kasoo wax soo saar fiican tahay waa ay kaga dhaqaalo horumarsan tahay bismillaah horta maga- ee, gobolkan jubbada hoose meesha ugu beera waaweynay ku jirtaa shabeellada hoose iyo gobolkan jubbada hoose mashruucyadii waaweynaa iyo warshadihii meeshii ay ku yaali jireen wa wax soo saarkeedan aad buu u wanaagsan yahay dowladda siyaad barre ka damba burburkii oo walaayada weli ay imaanin beeraha niyad looma haynin markay xarakada mujaahidiinta ay dalka la wareegeen beeraha niyadan u yeelan ilaahay subxaanahu watacaala nagu dhiirigeliye suma waxaa sabab u ahaa xarakada maamulkeeda ayaa meel gobolka jubbada hoose dadkeedoo dhan meel araara la yidhaahda loogu yeeray shir weyn ayaan ku qaadanay shirkaas dadkii joogaan goobjoogga ka ahaan ka mid ahaa niyadeenni waxaa lagu dhiso awalanba matooro jangafaa oo waraaba qalabka beeraha oo noocyo kala gadisana ay xarakadana siisay si bilaasha oo waxba diina aan ahayn laga rabin marka wixii ka dambeeyey beerihii dadka soomaaliyeed ee walaayaadka khaasatan gobolka jubbada hoose niyaday u yeesheen dhiirigelinteeda aad bay u wanaagsan tahay dadka beeraha tabcanaya hadday waraab tahay iyo hadday sakaanyo tahayba aad bay u soo bateen hadday hadday ahaayeen boqolkiiba afartan hadda boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ay taagan yihiin aad baad umadsan tahay waan kuu soo laabanayaa cabdirasaaq ibraahim waxaan siinayaa injineer owgaab injineere een beeraleyda waan aragnay wax soo saarkooda waad ka hadasheen xilligan waxyaabaha ay beertaan waad dhiirigeliseen roobka magaalooyin buu ka da'ayaa oo laga yaabo inaysan beero lahayn laakiin haddii wax laga tacbo een wax soo saar fiican yeelan kara maxaad kula talinaysaa dadka een roobkan xoogga leh ee hadda socda haysta su-aashaada ka hor ah ilaahay subxana wataala wuxuu u ilhaamiyey in dadkii aan u sheego inay guryahooda dad waxaa jiro venti ber venti degan dadka weyn ba haysta ka badan ba haysto dad dhul badan iska leh waxaan dhahay oo aan dadkii oo maanta ku tashkiiliyey inay tacabka khafiifka ay tacbadaan guryahooda dhexdiisa sida nyaanyada la tacbo barbarooniga la tacbo baamiyaha la tacbo khudaarta nooceeda kala duwan guryaha lagu dhex tacbo ansalaatada la tacbo anigaas gurigeyga ayaan ka tacbadaa gurigeyga ayaan ka tacbadaa ansalaatada iyo khudaarta yaryar dhan gurigeyga ka tacbadaa hadday igu- iga dhammaadaana suuqa uraasaa inta kale gurigeyga ka cun- ka cunaa marka ummada kale waxaan leeyahay oo deegaanka nasiib u yeelatoo degan oo guryaha ku leh iyagoon inay igu daydaan oo qaabkaas ay sameeyaan rag badanoo hadda guryaha ka tacbado suuqa keena waa jira kuunyi dhexdeeda guryahooday ka tacbadaan been wixii toosoo tacbadeen khudaarta ah suuqay keena waa sii gataan waa jiraan waa intifaac kale wax laga faa'iidayo waa marka in roobkan ilaahay subxaana wa tacaala samada noo keenay oo noo soo shubay inaan bilaa faa'iidin aan ahaano waa laga roon yahay haddii beer weyn aanan aadaynin guryaheenna aan beero ka dhigano alalaqal khudaartii guriga aa laga cunayo guriga aa laga soo tacbo aa laga tacbo ninkaas saaxiibulbeedka ah asagana waxay u tahay faa'iido oo kharashkii kaga bixi lahaa suuqa gurigiisuu ku haraa asagana jirdhisi u tahay islaanta jirdhisi u tahay suuxii yaambadiis uu soo qaato uu beertaas taataabto uu wax ka qaabaysto jirdhisi u tahay faa'iido u tahay islaantiisii jirdhisi u tahay marka waxa waaye in la faa'iidaysto laga faa'iidaysto liskuna faa'iideeyo aad u fiicnaan lahayd annaga hadda waxeenaha waxaa laga keenaa ama jilib ama buula mareer iyo meelka xaggayso mararo waxaa arkaysaa saakol noogu keenayo beeraha saako wax kasoo noogu keenayo marka maadaama intaas jirto dadkan deegaanka kuunya barow way tacbadaan beero waa tacbadaan galey iyo sisin iyo bocor iyo adduun waa la keenaa suuq waa la keenaa marka waxaan hadda ku dari lahaa inay wax ku dhisaan guryaha ay iyaga degan yihiin ama kiro ha ku degnaadeen ama ha lahaadeen inay ka intifaacaan guri nafsi lagu intifaaco guriga hadduu kiro bishii aad bixinaysa haddii ay khudaartaada aad meesha aad ka hesho faa'iiday ku tahay oo aad suuqan ka gees kasii geysid waa faa'iido weyn waaye marka waxaan ku- ku talin lahaa dadka ha laga faa'iidaysto dhulka xilli walba oo roobka jiro ha laga faa'iidaysto insha allahu tacaala injineer owgaab waxaad tiri in halaga faa'iidaysto roobka dadku in ah, aqoon so uma baahno inay wax markay beeranayaan so- aqoon so uma baahno qaabkee bay uga faa'iidaysan karaan iyagoo aqoon u lahayn waa sax nacam wax jiro waaye muhiim jiddanna ah aqoonta intay nafta nagu jirto annaga waa u taagannahay inaan weliba yaamba kuu qaato gurigaa ku- kugu kaalmay aan diyaar ku ahay aniga awgaabaan shakhsiyadeeda dad badanoo ilmid aan waa la helaa dad badanoo badanaa degan magaalada oo beeralea beeryaqaanaha buuxo oo looga faa'iidaysan karo ama b- in lagu baro qaabkan wax u sameey yaambadaa saa u qabqabashada yaambadaa in lagu baro waa la yeeli karaa marka muhiimadda waxaa qof walba inay ka go'do inuu asaga gacmihiisa wax ku tacbado waxna soo saaro inuu ku talagalo haddii adi mar baad intaas ku talagasho ilaahina waa kuu fudays insha allahu tacaala way kuu sahlanaanas wax u tacbato idris n gobolka jubbada hoose haddan joognaa gaar ahaan jamaame suuqyada waxaan ku arkaa khudaar aad u badan oo markii wax gata la waayey suuqa gudihiisa ku rafaadsan la soo daadiyey amba aad u badan aan ku arkaya suuqa oo xaqiiqatan meel kasta yaala waxaana la ii sheegay in caqabadahaasi ay yihiin kuwo iska jira oo weliba soo noqnoqda haddaad tihiin beeraleydii iyo khubaradii beeraha qaabilsanaa ee gobolka inaad kulantaan oo aqligiina iyo kartidiina aad meel isugu keentaan oo ugu yaraan keed aad raadisaan mala waayey insha allahu tacaala kheyr allah ku siiya maxamedow arrinkaa asaga ah jawaabihiisa waa ilaaha noo sahli doona haddii ilaaha idmo awalan horta khudaarta sideedaba sideedaba waxa waaye keed ma gasho de cambaha markaan ka soo qaado hadda cambaha soo hadal qaado de cambaha hadde xiliyada ugu dhalay saddexdaa xili aan ku dhex jirno u dhalaa in badan haddee gobolka jubbadoosa ahaan tuma waa waa iska meelaha qaarkood uu iskaga xirxidhan yahay dee bixidiisaa yar bixitaanka markaan leeyahay cambahaas bixidiisa ma aha laakiin dhoofkii wax saasaa yar tan kale qudaarta naga haysata waxa waaye badanaa dadka waxay fiiriyaan oo ahmiyadda ay saaraan inay tashtaanoo horta cilmi ahaan laisugu yimaado waxaan u baahannahay horta awalan takhasus xagga beeraha ah qudaarta maciishada qudaarta dhanka maarata wax soo saarka kale oo dalaga waaweyn iyo bey'ada maarata waxaa ku yaala maaragtay ziraac oo sanadla ah intaba in loo helo horta wax takhasus ah dadkan waxay isugu jiraan dad maarata khibrad u laho hadda iska joogo aanan farsamo kale iyo jaamacado soo marinoo maskax ahaan hore u haysto kana dhaxlay dowladda shuuciga waxsaas dadna haddayba iska joogaanoo waxyaalo badan ay isu geegeeyaan laakiin ma laha tala gaaroo isugu imaadaanoo wax ku beertaan ama wax isugu tusaan maxaa ka jira marka eedeynta la idiin jeediyo beeraleyda oo ah in wakti isku wax aad beertaan qudaar tiro badan in suuqa aad soo gelisaan oo la isku daydo taana ay keento caqabadaha suuqxumada la xiriirta macruufatan jiddan hadalkaa waa hadal jira xadow inta inta badan hadda sida hadda aad maarata u malaynayso baashan ama afartan iyo shan casay ku soo baxdaa ama laba bilood ay ku soo baxdaa adigoo ku jiro laba bilood wax soo saarkaaga mid kale kaa dawabeerahaya isbedel ma sameynayo markaad begel beerto ama salaato aad beertid waxaa dhici karta shan egtar lix egtar oo kaa shishaysay in la keeno mana qaadi kara suuqii kan wuu keena kan wuu keenay ka faa'iidaysi kalema dhacay bahashi waxay noqonaysaa in qudaartii loo daadiyo xoolihii asagana uu ku khasaaro wayna ka qarash badan tahay dalaga kale marka waxaa inoogu wacan inaan ka tashanno adiga maarata ansalaato beer adiga barbarooni beer adiga hebel beer adiga maaragtay beyturaafka beer adiga maaragtay saas ku hagaag marka waxaa isu imaanaya nin laga helo dalagiisa keliya barbarooni nin laga helo qudaar kale oo caadi ah nin laga helo maaragtay maciishad kale oo maaragtay qudaarta la mid ah sida baamiyaha iyo basasha iyo laakiin inay kala duwanaadaan ma la- ma la kala qaadaya ninka ninka wuxuu sugayaa ninkaa waxma beeraha adigana suuqay ku jirtaa ay geey marka taasi waa caqabad nabada haysato haddana waxaa daliil kale ah inaan la helin tayo fiican oo xag daawo ah qudaartan waxay rabtaa daawo ku filan oo miisaan leh nin kasta wuxuu iska soo qaadahayaa daawo aan tayo lahayn daawo la leeyahay kaas baa kuu roon baashii daawo ku shubahaya waxaa dhici karta intay meesheeda gaaro inay soo baxdo markay soo baxdo jaa waxaa ku dhacay dheyd aan faa'iido lahayn oo dhexda ka baxaya marka waxaan leenahay in bahasha beeraleyda waxaan ugula talin lahayn tale waa noo dambaysaaye inay bahasha aan isu tashanno kala qaad qaadno siraaca asaga ah keedna ma galo sidaan hore u sheego waay suuqaad kaga tegi cambaha laakiin markaad cambaha usoo noqoto cambaha liinta iyo maarata wixii la mid a madriinada ama liinta kale ha noqoto xoogaa inay ka yara roontaa la arkaa cambahana wuxuu dheeli u yahay haddii mar uu karo loo waayo meel la maryo ma wadada uu ku baxo ugu waad la fariisane ma qaadi kartid intaasaan ka dhihi laha aad baad umaasan tahay in waxaan siinayaa in cabdirasaaq ibraahim iyadoo roobka sidaan uu u da-ayo aadna uu u badan yahay ayaa haddana waxaad arkaysaa beeraley guuldaraystay maxaa u sababa bismi illah alxamdulilah horta ilaahay subxaanahu watacaala arrintaasi ku mahadsan Eh, maadaama arrimaha wadatashiga beeraha iyo horumarinta aan ka hadlayno diiradda jimcaha maxamedow aad baan kugu mahadinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala awal aan u mahadinaynaa Eh, bahda alfurqaanna aad bay u mahadsan yihiin aad baasanta adiga Eh, insha allah horta hal kalmadaan taasi ka horumarinayaa barnaamijka hore u bixi jiro tacabka iyo tacliinta aada looga faa'iiday beeraley badanaa ku timid dad badan oo khubaa ka yimid jaaliyadihii soomaaliyeed oo dadka u baaqa aniga aan ka mid ahay waaba howshoodii way soo bilowdeen beeray ka iibsadeen jamaamo qaar kalena hadda annagayna soo waceen kuwa ana qaraaba aan nahay hadda beero badan ay ii soo dirsadeen maxaa u sabab waagii hore ima soo wici jirin aa idhi barnaamijka tacabka iyo tacliintan jamaamo iyo jabada hoose ka aragnay dheen ee beerihiiyana lagu horumarin marka insha allah baraaruga jira marka beeraleyda oo ka faa'iidaysan waysa roobkan waxaa u sababa horta badi alxamdulilah annaga gobolkeena jubada hoose waa laga faa'iidaysay kuwa yarka oo aan ka faa'iidaysanin waa kuwa markii guga niyajabka ku dhacay oo meelahan Is- istanbul iyo iyo qaxootigan kenya aaday haddana dad wakiilay soo dirsadeen oo faa'iidadoodii waa muuqata oo beerihii waa loo tabcay beeraha hadda annaga naga baaqday oo laga faa'iidaysan waayo gobolkeena jubada hoose ma wajiraba cabdirasaaqow in webiga juba ayaa jamaamo mara iyo meelo badan oo gobolkan ka tirsan biyahana in badan wuu wadaas webigan shabeelle waa ka- waa ka duwan yahay haddii roob la waayo intii la bixi lahaa oo qaxootiga la aadi lahaa maxaa diidaya in webigii laga faa'iidaysto beeraleydu beerahooda ay tacbadaan maxaa diidaya Ee, mise arrin- waxaad leedahay waxaa badan dadka beeraha meel webiga ka fog ku beera maya ee, horta beeraha waraabka iyo kuwa roobka hadda waxaad moodaaba inay jinjin soo noqdeen laakiin walaayada ka hor beeraha webiga ka foga la tabci jire haddana alxamdulilaahi waa isu dhadhow yihiin dadka aan ka faa'iidaysanaynin webigan oo barwaaqada ah oo meelaha ugu barwaaqa badan aan joogno afar iyo labaatan saac annaga jiilaal maba aragnaba hadda dhowr sano webiga nagamaba gurinba waayadii hore xeeb ee, bacaad buu webiga soo saari jiray hataa bacadyadii ma soo saaraba sanadahan dambe barwaaqan haysana haddaan joogno gobolka jubbada hoose khaasatan degmada jamaame Ee, dadka aan ka faa'iidaysanaynin kolleyba waxyaabaha ku qasbay waxaa waaye meelo kale amaad wax ka heshiin oo meelahaas aad ka soo shaqaysatiin taasina wa- waa arrin aad iyo aad u xun dalkeenna barwaaqo ah oo beeraheenna barwaaqo ah aniga kula hadlaya hadda ka hor ninaan qaraabanahay ayaa wuxuu iga soo wacay dibadda aniga wuxuu yidhi waa ku iloobay wax weynna ma hayo shaqada waa igu yar tahay lacag labaatan doolar aan shirkadda kuu soo dhigaas igu yidhi anigana markaas uu ila hadlaya moos ay ii taagnaa fatahaadii ka horeeye moobeelkayga lacag waxaa ku jirta sideed boqol oo doolar oo oo mooskayga aniga aan ka iibsaday ninkii xoogaho m- ha- ma- ma niyad xumaynine labaatanka hadda iska haayo waxaan idhi markii xoogaho wax fiican aad soo hesho markaa isoo wacaan idhi marka dalkeenna dal oo barwaaqo ah we maraykan uma baahnin oo dibad uma baahnin dhallinyarada soomaaliyeed ama dadka oo soo- oo jaaliidaha soomaaliyeed dibadda ku maqanow dalkiina ka faa'iidaysta dalkan waa dal barwaaqo ah dibad uma baahnin hay-ado uma baahnin gacan hoorsi gaalana uma baahnin dalkan jubbada hoose waa dal ilaahay barwaaqo u makaniyey beero badanoo xagga roobka iyo xagga waraabka way leedahay beerihii aan ka faa'iidaysanno barwaaqadii ugu wanaagsaneed ugu weyneedna haddayna soo martay alxamdulilah moosaski galeyda sisinta digirta bocorka oo nooc walba ah bocorhintii hadduu yahay katiitow hadduu yahay dhammaan beerihii way noo saaran yihiin Eh, cambihii waaba ka daran yahayba insha allah waxaan halkan aga faa'iidaysanayaa fursadayda maadaama qudaarteenna mar walba ay naga khasaaraysa sida yaanyadoo kale hadda ka horena waa sheegay iyo cambahoo kale warsado yaryaroo macmal ah oo lacag weynna ma joogaane jaaliidaha soomaaliyeed oo degmada jamaama u dhashay warshadahaas dalkiina barwaaqo weeye amni weeye cid idinla hadlaysa male odayaashiinaan nahay dadkiinaan nahay ehelkiina iyo qaraabadiinaan nahay waa laidin soo dhoweynayaa Eh, wa- dalkiina maalgishta oo ka faa'iidaysta insha allahu tacaala aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq ibraahim martida barnaamijka waan ku soo laaban doonaa markaan laakiin waxaa idinku soo maqan jawaabaha aad ka soo bixiseen sida looga faa'iidaysan karo roobka xagaaga ee haatan noo da'aya dad badan ayaa aragtidooda qaab qoraal ah nagu soo gaarsiiyey waxaana ka mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cukaash oo jooga deegaanka kunyo barow roobka xagaaga laba siyaabood ayaa looga faa'iidaysan karaa kow in dadka la wacyigeliyo laguna baraarujiyo waxbeerashada labo in la beero waxyaabo ku habboon xilligan waxaan dhihi lahaa beeralayda hala taageero hana la dhiirageliyo alfurqaan waad ku mahadsan tihiin howlaha aad ummadda u haysaan halkaas ka sii wada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wacan waa aala haddii aan u gudbo weydiimaha aalaaba joogtada loo sugi jiray ee barnaamijka horta roobka waa nicmo rabbi uu aadamaha ku manaystay guud ahaan haddii aynu nahay ummadda soomaaliyeed waxaynu roobka helnaa sannadkii saddex jeer taa oo aan kaga duwan nahay khalqiga kale xagaagan wuxuu ka tirsan yahay xeriyada aynu helno nicmada rabbi alla mahadii haddii aan u gudbo sida looga faa'iidaysan karo in kastoo aan aqoon wacan aan u lahayn haddana waxaa ugu horeeya ee looga faa'iidaysan karo waa tacabka beeraha taas oo faa'iido u leh dadka iyo dunyada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idiin salaamay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda alfurqaan magaciigu waa cabdifitax baylood oo jooga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose haddaan u gudagalo mowduuca roobku waa naxariis iyo raxmad uu allaah siiyey ummaddeena roobka waxaan uga faa'iidaysan karnaa in la helo dad wax bartay kuna hami dheer inay dhulkooda tacbadaan dhulkuna wuxuu ku fiican yahay wax kasta oo lagu beero way ka soo baxayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa caynaa bintu xaydar oo idin leh idilkiina waad salaaman tihiin salaan kadib haddaan u gudbo su'aasha furan ee toddobaadka haddii aan runta ka hadlo xagaaga waa nicmada uu allana siiyey waxaana ku jira faa'iidooyin badan oo ummadda in laga faa'iidaysto ay tahay xilliga gugu-a waxyaabaha la beerto marka xagaagu uu do-o waxa ay noqonayaan beeraha kuwa cagaar iyo qurux isku darsaday waa midda ay soomaalidu dhahaan naq dambe xoololeydana waxa ay ka helaan daaq fiican oo ay ku daaqsadaan xoolahooda iyo waraab fiican waayo meel weliba biyo ayaa ku jira halkaas ayaan uga baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda alfurqaan waan idin salaamay magacaygu waa nasre suldaan maxamed cabduqaadir oo joogta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuyabarow haddaan u gudbo su'aasha jawaabta furan ee toddobaadkan roobka waa nicmo allaah uu nagu galladaystay waxaa looga faa'iidaysan karaa si wanaagsan xilligan oo aan ku jirno roobka xagaaga in la beerto waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sisinta digirta qaraha bocorka iyo waxyaabo badan ayaa habboon dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaan idin leeyahay jimco mubaarak assalaamu calaykum bahda alfurqaan waan idiin salaamay salaan kadib magacaygu waa ruun maxamed oo joogta ah jubbada hoose gaar ahaan jamaameh intaasi kadib roobka xagaaga waa nicmo uu allahna siiyey marka hore waxaa nagala doonayaa inaan allaah uga mahadcelinno si allaah uu noogu siyaadiyo waxaan uga faa'iidaysan karnaa inaan tacbanno beeraha maxaa yeelay xilliga xagaaga waxaa soo baxa dalagyada noocyadooda kala duwan soomaalidu waxa ay aad u jeceshahay xilliga xagaaga ee aan ku jirno maadaama ay u badan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato dadka waxaan dhihi karaa ka faa'iidaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaygu waa cabdinaasir oo jooga gobolka jubbada hoose gaar ahaan jamaameh haddaan u gudagalo su'aasha barnaamijka sidee looga faa'iidaysan karaa tacabka beeraha ee xilligan waxaa looga faa'iidaysan karaa in la tacbado xilligan sida galeyda iyo digirta iyo yaanyada iyo bocorka xilliyada qaboobaha lama abuurto sisinta sababtoo ah qabowga ayaa dhaawacaya bulshada jamaame waxaan ugu dardaarmayaa inay moordayda beertaan waad mahadsantihiin assalaamu calaykum bahda alfurqaan waa layla murjaan ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan galo su'aasha roobka xagaaga sidee looga faa'iidaysan karaa roobka waa nicmo uu eebbana siiyey waxaan uga faa'iidaysan karnaa tacabka dhulbeereedka aanu haysanno waxaan tacban karnaa sida galeyda sisinta digirta bocorka baamiyaha bataatiga batiiqa qudaarta noocyadeeda kala duwan ugu dambayntii waxaan leeyahay allah yow inoo siyaadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa suhayb dhammaantiina waan idiin salaamayaa meel kasta aad joogtaan anigu waxaan ku suganahay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose roobka ka da'ay deegaanka kunyabarow aad iyo aad ayaa looga baahnaa khayrarka uu allahna siiyey aad ayaan ugu faraxsannahay gaalada allaha jabiyo assalaamu calaykum idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa hanad qaasim jibriil oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaameh haddaan fikraddeeda ka dhiibto roobka xagaaga waa waxaan u baahannahay mar weliba waa nicmo rabbi uuna siiyey alxamdulilaah waan ka faa'iidaysanaynaa beerihiina waanu beerannay hadda waxaan sugaynaa dalagii inaan goosanno wakhtiga marka la gaaro allaha noo siyaadiyo roobka assalaamu calaykum alfurqaan waan idiin salaamay magacaygu waa basaam oo joogta degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose haddaan u guda galo su'aasha toddobaadkan ee ah sidee looga faa'iidaysan karaa xilliga roobka xagaaga jawaabtu waxa ay tahay waxaa looga faa'iidaysan karaa beeralayda inay tacbaan sida sisinta digirta beeralayda waxaan leeyahay tacba wax weliba oo dalka waxtar u leh oo looga maarmi karo hay-adaha shisheeye waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa galad oo jooga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuyabarow waana markii ugu horeysay ee aan la soo xiriiro warbaahinta alfurqaan haddaan u gudbo su'aasha walaal waxaa looga faa'iidaysan karaa si wanaagsan in wax loo beerto waxaana xilligan ugu fiican in la beerto sisinta bocorka iyo qaraha assalaamu calaykum walaalaha idaacadda alfurqaan magacayga waa uma sumayo oo joogta deegaanka kuyabarow haddaan fikirkayga ka dhiibto waxaa looga faa'iidaysan karaa inay beeraleyda beerahooda ku abuuraan dalagga iyo dhammaan qudaarta noocyadeeda kala duwan si hadhow xilliga roobka u tago loogu manaafacaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa deeqa axmed faarax oo joogta baydhabo roobka xagaaga waxaan u arkaa farxad dahabi ah oo ay tahay in lagu beero gelay iyo digir waa in beeraleyda la siiyaa agabeereed iyo wacyigelin ku filan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa maxamuud cali mireh waxaan joogaa garoowe waa in la sameeyaa barkado iyo ceelal soolarka ku shaqeeya si biyaha roobka loo keediyo haddii kale biyaha waa ayna dhaafayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa nimco xuseen xasan oo joogta berad weyn xilliga roobka waxaan qaban jirnay ololaha nadaafadda si biyaha roobka aysan u dhalin cuduro waa in arrinkaasi lagu baraarugo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa cabdirasaaq cabdiqani oo jooga muqdisho waa in la dhisaa keedyo biyaha dhaamiya si kor loogu qaado wax soo saarka beeralayda roobku hadduu si fiican u da'o waxa uu bedeli karaa nolosha magaalooyinka iyo beeralayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa fartuun maxamed shariif oo joogta burco gobolka togdheer faa'iidada ugu weyn ee roobka xagaaga ah waa daaqa xoolaha waa in xoolo dhaqatada ay ka faa'iidaystaan roobka waayo waxaa ka faa'iidaysanaya xoolaha marka cawska uu soo baxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa hodan maxamed cabdulle oo joogta hargeysa waxaan ku talinayaa qoys weliba waa in uu yeeshaa haan ama taangiyo ay ku kaydsadaan biyaha roobka tani waxa ay yarayn kartaa biyo la'aanta xilliga abaaraha ee hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sahre cali daa'uud waad mahadsantihiin bahda alfurqaan bulshada qurba joogta haddaan nahay waa in aan kaalinteena qaadanaa islamarkaana la taageero beeralayda si loo horumariyo kaydinta iyo adeegsiga biyaha roobka markaana aan ku laabto martida barnaamijka diradda jimcaha diris een maamul islaami ah ayaad ku hoos nooshihiin wax soo saarka waxaad ii sheegteen inuu aad u kordhay tan iyo markii maamulka islaamiga ah uu yimid fursaddan adoo ka faa'iidaysanaya haddii lagu yidhaahdo wax ka codsada amaba tala iyo tusaale siiya maxaad ku leedihiin awalan insha allahu tacaala maxamedow waxaan dhihi lahayn annaga wax badanaan isku tashi sameynay maamulkan islaamigana ilaah noo ballaariyo allah noo xafido meelahaan filayna inuu ilaahay gaarsiiyo markaan isku filnaansho xagga dekadaha iyo maarata garoomada aan helnana waaba kasii darannahay ilaahay maahane cid kaloon u baahannahay aama jirinbo de insha allahu tacaala waxaan u baahannahay horta awalan wax badanaan maaragtay khibrad maarata ka helnay maamulka ilaahay ha raajiyo wax badanuu gacanta saaray dee waxyaalaha qaar nagu soo qufmaya in nagala joojiyaan horta awalan codsan lahayd maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida maaragtay turkigaan soo sameeyey bac maaragtay cambihii yaanyo badeecadeeda nooc kale inuu keeno cajinkuu la yimid wuxuu la yimid maaragtay cambuhu la yimid muxuu naga soo doonahaya dowlad weyn waayo ilaahay maaragtay sidaa u beeray oo cilmaani ah annagoo intaas muxuu naga soo doonahaya baaba aanu ka tala yimaano wax kale ma leh xataa dhibaatada ku qabtaan dhibaato weynaan ku qabnaa dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in horta wadankii uu keenay wixii wadanka ka bixi jiray nooc kale ah in xoogaa dad qurbaawe iska dhigahayo dhahihayo wax kale ma rabna wax dibadaha ka imaadan rabnaa xamar noo jooga waxaan dhihi lahaa horta qolooyinkaas ilaaha naga qaban kara in ilaahay inu naga qabto taa marka waxaa leedahay wax soo saarka gudaha ku baaba'ay aado weyn waxawaa cambihii hadda markaan ka soo qaado dhoofi lahaa ama meelaha tegi lahaa oo wax kasta geli lahaa oo maaragtay aad tayo u leh aa waxaa hor istaagay cambo shiidan iyo cambo sidiisaa la keenay dee beeraleydii inta waxay ka qaadi lahayd markay xaruntaa geyso waxaa ku dhici karo maaragtay qalbi xume suuqiya waxaa yaala cambo kale oo diyaarad la soo saaray digaagaa la keenay ukun waxaa la keenay macmal ah wax badanaa meesha yaallo waxay rabaan inay noo soo dusiyaan waxyaalaha qaarkood waa noo soo dusaaye inuu ilaah naga qabto gacanta islaamka inuu ilaah ku- maaragtay ku ajaro taas waa midaan codsanayno midaas haddaan helno oon helno ilaah ka helno oon xaraka ka helno waxaan helaynaa qudradeennu meel kasta aado midda kale walaalka uu ka dhawaajiyo waa wax jiro warshado horaan lahayn sokor ha noqoto suufka ha noqo waxyaalo badan aan lahayn dowladda shuuciga wax kastaba ha ahaatee wixii gacnaheenaan ku maaragtay ku tirtirnay waa waxaan diirtaan noqonnay annagana waxaan dhihi lahaa warshadaha naga burbura beddelkooda ganacsatada hadda joogto walaalehen waxaan la- waxaan maaragtay ugula talin lahaa inay noo soo maaragtay waariso ama ay la timaado waddanka barbaaqasooranka nabadgelyada maciinta ah ku jirto inay la imaato warshada yaanyaha warshadaha maaragtay maaragtay hadday noqoto maaragtay qudrada kale een maaragtay bocorka waxyaalo badanaa jiro inay la imaato annagan maaragtay nagaga faa'iidaysto adna aad faa'iidaysato noona keento dad khibrad leh oo islaama waxba nagu qaldiy waayahay idris een ayaa hore maraan suuqa marayay waxaan la yaabay camba tiro badan ayaa waxa uu ku hallaabay oo lagu soo daadiyey waddooyinka meel baan biyo ka cabayay markaasa waxaan ku arkay biyo la qasay oo weliba een waxyaabahan aan wanaagsaneyn amaba tankooda ama sokorta ka badan lagu qasay baakadaha lagu sajareeyey iyadoo la haysto cambahaasi mirahaasi kale magaaladan uu hodanka ku yahay ayaa haddana waxaa dadka loo shiidayaa maxay tahay maskaxa gumaysigaasi ka war maxaad ka leedahay Een, insha allahu tacaala taas maxamed waxaan ka leeyahay insha allahu tacaala dadkeenu way fahansan yihiin qaarkooda dadka kale oo ganacsatada ahan waxaan fari laheen ama aan dhihi laheen ashyaada noocaase waad bedeli kartaan sida aad u sheegtay cambaha inta keena nimcada ku beeran oo ilaahay na siiyey bannaanka tuuran inta la soo qaada la warsheeday kamana- kana macaan badan bahal dhacay oo ma nooc kale ah ama ashyaa badan ku jirto annaga jire iyo balaayo noo keenan kasi jirin in la qaso oo nalagala gado waa waxaa annaga gacmaheenna ku geysanayno waxaan fari lahaa horta intaas inaanan arkin waxaa yaallo limo andaano lemon f lominat liinta haddaad dhanaan ay tahay markaad qasato ood sokor ku darta maxay noqoni limonaatay noqoni waa bahal dheeli tiran cambihii sidoo kale eehen baytraafka sidoo kale canabka sidoo kale marka uma jeedno waxay ka duwahayaan aniga aan maarata aqoontayda ahaan aan la yaabanahay ganacsatada noocaasa waxaan fari lahaa marka inay isbedel ku sameeyaan ay dadkii maaragtay maaragtay waxaa ku jirtaa daawadoodii dadkii caafimaadkooda ku jiro bidqabkooda ku jiro waxyaalo badanaa jiro inay saa noo gelin insha allahu tacaala waxaa kaloo jiro meesha ku jira aan maaragtay la dheelsan karin waxyaalaha naloo soo waarida ay ka mid yihiin maanta haddii la hor istaago waana la sameeyey inta kor waa la sameeyey koo ka dhacday iyo balaayo dhaceen inta loo keen sokortaan iyo balaayadan iyo kolestaroolkan iyo waxaan socdo wax kale ma aha cadaawada meel badan ay gashay haddii xabadda maaragtay dhinac liska dhigo wax kalaa kugu jiro waxaasna waxaa loo baahay in gaara loo fiirsado ilaahay naga qabto annaga iska qaban karnee in maaragtay muslimiinta aan la kaashanno in bahashaasayto gobol ahaan maaha in dawool soomaaliya oo idin in laiska qabto oo la xakameeyo markaas waxaan heli karnaa daawo dheelitiran waxaan heli karnaa micisho dheelitiran waxyaalo nadiif ah oo dadkii maaragtay ubadka soo koraya in baa naga dambayso hadda soo koraysa islaamka u koraaya intaas inay ku hoogin in badan wax dibadda nooga yimaada waa laga maarmaad aaminsanta aadoo weyn aadoo weyn maxamedow waa ka maarnaa waana noo muuqataa laakiin looma looma jeedo wax fudeydoo meelaha yalyaallo waa waxaa ka mid ah in loo soo waarido bahashan khudaarta lagu darto ama lagu darto baastada ama bariiska iyo jinniga muxuu keenaa waxyaalo badan uu keena yaani shishiidka sidaasoo kale iyadoo yaanyadii ay dhooban tahay hilib hewr digaaga leeyahay intaas waxaa loo jeedaa in in lagala dagaalo caafimaad ahaan in bidqab ahaan lagala dagaalo waxaan faraynaa hay-adaha ku shaqada leh walaalaha islaamka ah inay gacan naga saaraan sida maamulka maamul ahaan maaragtay waxaan leeyahay heer xarako ilaahay maaragtay nimcadiisa waaye wax badanaan u jeednaaye meelo badanaa nagala haystaa dagaal nagula socdaaye in intaana dhil loo yeesho waa talo gaar ah ganacsatada si guud waxaan fari lahaa ay og yihiin dadka ay maanta ku degan yihiin inay yihiin beeraley inay rag masaakiin yihiin waxaa kaloo ku degan dadkan xoololeyda ah xoololeyda markaan dhinac u fiiri anoo barnaamijka ka faa'iidaysahaye ayaga naftirkooda daawo feegaa loo sameeyaa haddaan daawada beeraha aan ku buufino wixii ka soo baxo waan gadanaa xoolihi aan siinaa xoolihii waxay ka qaadaheen cudurro qaarkoodan la daawey karin neef hal baariin ku filan waxaad arkay toban baariin ku daaweeye waxaan fari lahaa dadka daawada keeno caadiga ah iyo cidda kale oo maaragtay daawooyinka kale oo annaga baniaadahaan loo qaato inay naga fiiriyaan ay dadkooda u diirnaxaan ay waxyaalaha qaarkood nala imaanin ganacsada kale oo maciishada keentana waxaan fari lahaa aan isku tashanno ilan waxaa ugu horeeya galleyda naftirkeeda waxaan arkay inta aan maaragtay shuuciyadii waxba ay jirtay galley matuufa ay ku qoran tahay matuufana waa galley ay dowladda kenya iyo wax la mid ay soo saarto saliid ah waxaan saliid ka bixin male inaan u gadoono saliidaha qaarkooda sisinta maaragtay looska gabaldayaha waxyaalo badanaa jiro isku tashi gaar ah marka waxaan rabnaa gobol ahaanna waxaan rabnaa dowrooyin qaar ah la furo beeraleyda ha loo furo ganacsada ha loo furo waxyaalo badan aan isku milino waxyaalo badan aan ka faa'iidaysana ka soo bixi doono aad baad umahadsan tahay idris maxamed nuur gabagabada baan ku dhownahay su-aasha ugu dambaysa awgaab dhankaada maxaad u soo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed na dhegaysanaya meel kastoo ay joogaan haddii ay yihiin beeraley iyo si guud dadkaba waxaan leeyahay dhammaan beeraleyda soomaaliyeed meel walbay joogaan ama ha fashoon webi ha ka waraabsado ama cir ha sugo roobka ha ka waraabsado dhammaan waxaan dhihi lahaa ha loo soo jeesto dhulkeena aan u soo jeesano maanta wax wax noo tari karo waxo kale ma ahan waxaan dhulkeena ka soo saaran waay oo annagana ka dhergi karno ummadda muslimiintana ka dhergi karaan laakiin wax la soo waaridoo dayaaro lagu keenay ama markab lagu keenay ama baawar lagu keenay oon waddankeena ka bixin nafciga dhan waa laga haystaa waxaad shaqee adiga aad shaqeen dhulkaaga ka soo bixin lahayd bannaankaada dad kale u shaqaysay dhaqaalaha waddan kalaa geysay sax ma aha dhaqaalaha kaabaxa jeebkaaga kabaxa inuu adigu kugu soo noqdaa bere intifaac uu ku noqdaa horumar kalena ad kusii gaartaa beeraley maxay u baahantay warshalay u baahantay metel dalagaa la beertay noociis kala duwan waa la beertay wixii haddii la beero dhammaan suuqa dad wada keento ayagaa zibinayo waxay in la warshadeeyo la warshadeeyo la keydiyo keed uu ku noqdo raashinkaaga marba aad qaar baqaarada baqaarka suuqa aad baqaar aad keento waxaasna wax weyn ma aha haddii maanta beeraleyda ay istaataabtaan isku tala darsadaan waxay doonaana keensan karaan warshada noocay doonaan matel haddaan kasoo bilaabno cimbaha cimbaha waa marku mara wuxuu usoo baxay si aan caadi ahayn aaran cimbaa dhacayo meel walba asaa daadsan waxaa arkaysaa cimba oo la cuni lahaa oo bank banaagiska yaal yaalo waxaasoo dhan waxaa looga kaaftoomi karaa in warshado la warshadeeyo la warshe ama budal laga dhigo boorbar asagoo ah lagu shubo beel lagu shubo bacyo loogu talagalo loo sameeyo maaha isagoo cabitaan ah dhalooyin lagu shubo cabitaan waaye cabitaan ah loo gado si walbaa la yeeli karaa metel kasoo dhow waxaa dalagyada kala yaryaroo dhanba saasoo kale waay oo annaga noo baxo kulli wax ka intifaac badan male wa haddaan kasoo bilaabo mooska annaga noo baxo noociisa caalamka waa laga waayey moosku nafic ah ku fitamiin ah ku dhadhan ah caalamka waa laga waayey waxaan intkoranka sheeka haddaan aan kusoo celinaa waxaa jirtay maraykanaa soo baxay soomaaliya yimid mooska soomaaliya u cunay mooskiisina waa cunay isku dhadhan maaha isku dhadhan maaha isku fitamiin maaha dhinac walba waa kood waa kaliitaa kenya uu qaatay balooni uu qaatay maraykan uu geeyey maraykan uu ku abuuray waa barbaariyey waa soo baxay wuxuu noqday kiisii oo kale dhadhan male dhannaan waaye kiisii uu soo qaaday intuu keen afgooya lagu abuur weliba afgooya lagu abuuray mooskii wuxuu noqday moos macaan moos macaan taas maxaa keenaya dhulkeena ilaahay subxaana wa tacala wuxuu nagu manaystay inaan ka dhul fiicannahay dhammaantood caalamka dhulka jiro dhan dhulkeen dhinaca zaraaca wax gaaraya ma leh xabadeenna geley oo noo baxday haddii maanta oo la geeyo bahalaa wax lagu baaro la geeyo nafaqada ku jirto iyo geleyda kasoo kasoo baxda caalamka meel kastoo laga fiirsi kasoo bax isku dhan isku wax maaha isku fitamiin maaha isku dhan maaha way kala fiican yihiin alxamdulilah ilaahay subxaanata wuxuu nagu manaystay dhul maanta dhulalka kale dhanba uu maanta hiwo uu u siiyey haddii dalg kastoo lagu beero uu noqdo dalg caalami ah haddii dhinaca kale aan aado xoolaheena sidaasoo kale caanaha xoolaheena caanaha caalamka kale isku xool isku dhamanihin sacuudiga anagoo joogno laxamka oo hilibka soomaaliya waxaa la laxam berbera erigeen laxam berber ay dhahaan maadaama degad berber laga dhoofiyo hilibkeenaan soomaali oo laxam berberaha dhadhan dhinac walba fitamiin dhinac walba waa ku leeyahay asaa ku leh khaalina waaye daakil sacuudiya khaali waaye hilibyada kale waxaa arkaysaa aril oo dhammaan wada baruur ah cad asagoo dhan dhadhan ma leh bilaash maanta ad cunto ber ma cuni karto keenaa ma aho maba kaxaysidbo xilli walba lagu keena hilib ereys cunad kufaantame hilib rasmi ah waaye xoolaheen kaloo saas geel lo kulli maasha allah alxamdulillah ilahi waa noo barakeeyey marka waxaan wax ku dhisi lahay dadkeenaan soomaaliyeed soomaaliyeed oo maanta beeraley ah ama xoololey ah waa inay horumar sameeyaan horumar horumar maxaa lagu sameeyaa waa in wixii la sameeyaa oo la warshadeeyaa oo warshado gaagaabanaa jiro macmal oo rakiis ah jiro halu shirka lagu noqdo dhowr beeraley isku dardarsato ha keensadeen warshadahaasi oo ama galeedu waa la shiidaa budo iyada la geli karaa wax walba waa waa la farsameyn karaa marka waxaa aad on wax ku dhisi lahaa aan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto horumar ninka asagaa isgaarsiiye man lama gaarsiiyo asagaa isgaarsiiyo marka aan horumar isgaarsiino oo tallaabo aan qaadno oo horumareed oo maanta waxaa noo baxo nooc ay kala duwan yihiin wax macaan waay aan adduunka ka noqono wadanka ugu qiimo badan ugu qaayaha badan waanahay ilaah naga dhigtayba inaan ku noqono insha allahu tacaala waxaan marka wax ku dhisi lahaa aan dhammaanteen isdaba qabano waxaa la rabaa shilinka aad beer geliso ina shilimeen ku noqdo laba shilin isku noqdo haddii beertii lacagtaad gelisay ay ku keeni weysa waa kanii jabee beertu wax badan bay u baahan tahay oo u baahan in laga qabto u baahan si loo qaban lahaa waa in lagu wax lagu dhisaa si aad u ye- u yeelato niyadaad ay u dhismato oo nin beeraley dhammaystiran aad u noqoto oo ay kugu daydaan ummadda kalena kugu daydaan oo dhammaan wada beeraley aan wada noqono wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu أيها المسلمون أيها المسلمون
hagaag inta aanan soo gebagabaynin barnaamijka waxaa xilligan idinku soo maqan su-aasha furan ee barnaamijka waxaa soo jeedinaya waryaheena cawil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan ee hortaalla dhagaystayaasheenna waxay tahay muddada xilhaynta xasan sheekh waxaa aada u koray tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ay dhinteen inta ay ku jireen tahriibka shirkado ayaa ku lug leh tahriibka dhallinyarada haddaba sidee u aragtaa tahriibka xargaa goostay maxaa u sabab ah inay dhallinyarada ka cararaan dalkooda dowladda federaalka sidee bay ugu lug leedahay tahriibka dhallinyarada adiga shaqhsiyan horey ma u tahriibtay oo manala wadaagi kartaa aafadan si weyn looga dareemayo soomaaliya ogeysiis muhiim ah jawaabta su'aasha furan lalama sugayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe insha allah
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنير دمعكم في العيون ما لكم تلبسون guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aan diiradda ku saarnay roobka xagaaga iyo muhiimaddiisa iyo sida dadka soomaaliyeed gaar ahaan beeralayda uga faa'iidaysan karaan roobkan si wax ku ool ah waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeya qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idris maxamed nuur cabdirasaaq ibraahim cabdi iyo injineer xuseen owgaab oo dhammaantooda marti ku ahaa barnaamijka intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بالشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها